waxaa masaajidka Rawda ee magaalada Mandheera ka qabsoomay kulan u dhexeeyay culummada ka soo kala jeeda beelaha ay dhowaan xurgufta ku dhex martay degmada Ramu ee waqooyiga Mandheera. Culummadan ayaa taageeray go'aankii dhowaan ka soo baxay mas'uuliyiinta ismaamulka ee ku aadanaa xabad joojinta la dhex dhigay labada beelood waxa ayna mas'uuliyiinta ugu baaqeen in si degdeg ah loo soo saaro guddigii ka shaqayn lahaa nabadeynta anti la qaaday oo la dhahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo xalkana dowladda ayaa maarata sida ugu degdeg badan iyo odayaalkii dhaqanka oo isla jira ayaa guddi soo saaraya arrintan xal ka gaaro oo ummadda ma garanaysa waxay isku haystaan u kala saarta waa tii la dhahay marka shacabka dhulka degan waxaan u sheegaynaa oona ka codsanaynaa oona ugu dacoynaynaa in ay xabaddaas ay jibinin waxyaalo yaryar oo dhaadhacaya na soo gargaarahaayo oo qaladaad ah qaladaadkaas in la joojiyo sidoo kale culummada ayaa baaqa u dirtay bulshada ku nool waqooyiga mandheera iyagoo ugu baaqay in aan la jebin ballantii xabad joojinta waxa ayna bulshada xasuusinayaan waxa ay diinta islaamka ka qabto daadinta dhiigga muslimiinta iyo in bulshada laga dhex abuuro fidno dadka muslimka oo meesha xabadda isku haysta horta waa inay ogaadaan nabigeena calayhi salaatusalaam qowlkiisa uu yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar laba muslimiin hadday seef intay isu qaataan ay isku laayaan isku dilaan kii la dili iyo kii wax diliba ahlunaar waay teeda kale nabigeenna calayhi salatusalaam wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih muslim waa muslimkii gacantiisa iyo afkiisa laga nabadgalay midka xabadda haysta ama nabarka haysta gacantiisa laga nabadgala midka afka ka soo diraa oo midiyaha iyo ama adduunka meesha jooga ka soo hadla isagana afkiisa ha laga nabadgala muslimiinta afka iyo gacantaha laga nabadgeliye teeda kaloon baaqayna waxaa ka mida dadka meesha degan oo isku dagaalamaha dad jiiraanna waay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir ninka ilaahay ay qiyaamo rumaysan falyukrim jaarahu jiiraankiisa ha karaamee jiiraanka saddex xaquuq uu leeyahay hadduu muslim yahay hadduu qaraabo yahay saddexdii aa naga dhexaysa muslimaan nahnay qaraabaan nahnay marka waxaa waaye jiiraannimadii aa naga sii dhexaysa dad isqaniini kara ma nihin dad isxumayn kara ma nihin dad oo dhiig iyo dhacaan dhexmaryaan nahnay ahlujannaan rabnaa ilaahay inaad naga raalli noqdaan rabnaa wax ilaahay caragelinaa inaan ku dhaqanna ma rabna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegay macnaha qur'aankiisa naarta dad in loo abuuri dadkaas ayada eh dadkan adduunka joogaan waaye hebelaa ka mid eh heblaayaa ka mid eh magacooda lama sheegeen laakiin tilmaantooda dara'naa lijahannama kaiir min al-insi waljin lahum quluubun dadka waa hadda qalbi ay qabaan oo hebel iyo heblaayo heblaayo waa laakiin qalbi oo diinta lagu fahmaa maaha haddii diinta loo sheega oo culummadan baaqeeda ha noo sheegine alalalalalala ay leedaha waa dabaaldegaysaa kan raaw ayaad leeyahay indha ay qabaan laakiin xaqa ku arki ma hayiin nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa noo sheegay dad albaabka naarta taagan kaaliyaay kaalii naar soo galaay kaalii naar soo galaay dadkan oo macnaha fidnada wadaan naartaay dadka ugu yeerihayaan dhallinyaroy waad maqlaysiin naartaas kaalii naar soo galaay qofka muslim dile falqaatilu walmaqtuulu ma fi naar ninkii muslim dile kii la dile iyo kii wax diliba ahlu naar waaye saa darteed ma naaraad u dido arjoogaay arnaartaka joogaay hooye wiilkaas qaali waayo geeri lama rabna geerida ka celi wiilkaada qabsa hooye wiilkaada qabsa eedaay wiilkaada qabsa naarta ka qaba gablan ka qaba hadhowtaad jilbahaada ku oyn doontaa bilcaantan allaasayse oo wiilisha ku daba allaasayse ahlu naaraa tihiin ahlu naaraa tihiin ahlu naaraa tihiin naarta ka jooga oo naarta ka jooga oo ragga ha isku caraabina markaas ayada walaalayaalow haddaadan dhiigga kala badbaadin karin baasiina kusii shubina waxaan ugu yeeraynaa walaalaha safka hore ku jira oo rabaan inay dilaan war dhiiggiina ilaahay waa idinka xaaraantimey wax aad ka faa'iidaysaan aakhriya adduun ma laha khasaaro waxaan ahayn inkama soo gaarays war ka jooga culummada ayaa dhanka kale baaqa u dirtay dadka baraha bulshada ku baahiya wararka been abuurka ah ee kiciya bulshada kuwaan balaayada wadaan oo balaayada afoofayiin tirtob iyo macnaha website waxay ku afoofaan iyo kuwaan duurka wareega kuwaas ayaga waaye alla kuwaas waxaas ku tilmaamay ulaa'ika kal ancaami horta kuwaas waa ida iyo riicad iyo lo iyo geel iyo dameere oo kalaata ayay la tooy yihiin bal hum adallu wayba ka liitanaa la dhaha kuwaas ayade ninkaadana maqlayow wiilkaadaas boodboodayow wiilkaas fidnaayada abuurayow ha noqonin nin ay riicadka ay ka roon yihiin ha noqonin waxaan codsanaynaa baaqas in nagala qaata saqiir iyo kabiir ay naga qaataan madaxda iyo dowladda iyo odayaasha aan ku kaalmayna ay naga qaataan ninka duurka jooga oo hubka wata aad naga qaata ninka qalqaalina oo af iyo adin iskugu daraya aad naga qaata baaqaas in nagala qaataan doonaynaa waa ducoonaynaa haddaan nahna culummada labada cidood iidoy nagu kaban yihiin culummada mandheera oo dhammaala marka baaqaasaan soo jeedinaynaa baaqaasaan nagala qaata baaq nabadeed waayo cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera